oo aadaabtiiaan ilaalinaya inuu yidhaah walaa yamnacuhu alxayaau wa muraacaatu aadaabi xishood iyo aadaabta ilaalinteeda yaanay ka mancinin min daalika waxaas lasoo sheegay inuu caddeeyo oo uu yanii maxaa yeele fahamsiinta ayaa ka muhiimsan meeshaan aadaabta ilaalinteeda maogtaa haddii marka aan la fahamsiin karin dadka ilaa in aadaabtii xoogaa si in yar loo yar dhaafo waa loo dhaafaa markaas oo xishoodka inuu tacliintii hor istaaga lama rabo faina iidahahaa cadaynteeda ahamu min daalika ayaa ka muhiimsan aadaabta ilaalinteeda wainamaa tustaxabu lkinaayatu sarbeebtaa la sunneeyaa fii mili haada kanoo kale idaa calima bihaa hadduu ogaado almaqsuuda nam maqsuudkii idaa culima biha almaqsuudu maqsuudkii haddii la ogaanayo cilman jaliyan ogaal ogaal waadixo cad haddii la ogaanayo soma kas yani xishoodka waxaa la sunnaynayaa iyo kinaayada hadii haddii si cad loo ogaan karo wacalaa hada tafsiili tafsiilkan ayaa yuxmalu lagu xambaarayaa maa warada waxay soo arooray fi lacaadiidi axaadiidta min atasriixi fii waqtin oo ah mararka qaar in si kiyaara oo cad wax loo sheego walkinaayati fii waqtin mararka qaarna la sarbeebo oo waxaa la leeyahay marka la sarbeebayna waa la fahmaayey marka la cadayna oo banaanka lasoo dhigaayeyna waa mar aan amaan la fahmin ayaa inaan la fahmin ayaa laga cabsanaya markaasaasaa loo cadeeyey wayuahiru waa dibdhigayaa maa yenbagii taakhiiruhu dibdhigiis waxay haboon tahay yani in la dibdhiga ay tahay dibaa loo dhigaya lagu boodi maayo weliba su-aalaha ugu dara mararka qaar waxaa imaan karta su-aal qofka inuu ku weydiiyo su-aashaas waxaa dhici karta dadka hortooda haddaad isla markiiba ku jawaabtid in dadka qaar jawaabta aada jawaabto si ayaga hawadooda waafaqsan inay u adeegsadaan ayaa dhici karta marka taasoo kale hadday timaado la akhriyo su-aashii dib in loo dhigo ama la dhaho qofka arrintan ay khusayso si gooni ah aan u arko saan uga jawaabayo su-aal walba dadweynaha in looga jawaabo qaara khatar ku a dadweynaha maalan nin ay rukso u bannaantaha wax kusoo weydiiye adiga ruksadii markaad sheegto mid rukso raadis ahay oo aysan u bannaanayn sheikhi saasuu yiri dhahaa markaas ka faa'iidaysana ninka caalimka muftiga mas-uuliyad badanaa saaran wayuqadimu waa hormarinaya maa yenbagii taqdiimuhu waxa horumarintiisu ay haboon tahay wayaqifu waa istaagaya fii mawdici alwaqfi meelaha in laga istaaga ay tahay wuxuu le meeshaan salafkii waa ka istaageen annagana waa ka istaageen khalaas wayaqifu waa istaagaya fii mawdici alwaqfi meesha in lagu istaaga loogu talagalay akhrinta labadoodoonta midda dambay isku fiican tahay wayasilu waa xiriirinaya fii mawdici alwasli meesha la xiriirinayo waidaa wasala mawdicaidaa wasala hadduu soo gaaro mawdica darsi darsiga meeshiisa sallaa rakcatayni buu tukanaa hadday wakti munaasab u tahay ayuu tukanaa hadday masaajid tahayna waa taxiyatulmasjidka ayaaba la sunneeyaa haddii aanay masaajid ahayn meeshana markaas hadday wakti salaadeed tahayna oo maalan intou duhurkii soo tukaday ee uu labadii ragca tukanin meesha darsiga imaada oo labadii ragca uga faa'iideysto meeshaas way fiican tahay fain kaana masjidan hadduu masjid yahay taakada alxadfu cala asalaati salaadda isku boorinta laysku booriyey way adkaanaysaa wayaqcudu waa fadhiisanaya mustaqbila alqiblati qiblada isagoo ujeedo calaa dahaaratin dahaaro korkeed ah daahir a yani dahaaro qaadana dahaarada marka waa iska fiicantaha qofku inuu mar walba daahir yahay laa yuxaafidu alwuduu'a ilaa mu'minun weyseqaadka mumin unbaa ilaaliyo axwaasha shaydaankana waa kaa fogeynaa weyseqaadku alaxwaal shaydaaniya qofka hadduu weyse qab badana uu ku jiro waa ka roon yahay marka in weysadii lagu dadaalo culamada selafka qaarkood xataa waxay ka xishoon jireen mararka qaar in wakti ku soo galo iyagoon weyse qabin arrintaas waajib yaynan ahaanin laakiin say salaadda ugu dadaalayad garanayna oo qaarkood ayaa waxaa dhacayso in weyso sida kitaabkan aljaamic liadaabi raawi wasaamica khadiib uu sheegayo culammada xadiidka mid ka mida laba ka midoo isla joogtaa midkood yidhi salaaddii inta la addimay ayaa weysaqaadan doonanaa buu yidhi markaasuu kii kale ku yidhi seed yacnii weysaqaad u doonanay ma salaaddii baa waktigeeda uu kugu soo galay adoon weyse qabin sidaas ha yeelin mutarabican in shaaa hadduu doono saan u fariisana tarabuca wain shaaa hadduu doonana muxtabiyan isagoo dooyeysan ixtimaam marka waxaa weeyaan inuu marada halkan ku xiro marada inta soo mariyo halkan ku xiran cimaamadda wax lamidka ayb wagayri dalika wayejlisu waa fariisanaya biwaqaarin xasilooni deganaan fariisana isma waalwaalan waiyaabuhu nadiifatun dharkiisa iyadoo ay nadiif tahay biidun cadcad yihiin walaa yactaniin isku kallifi maayo bifaakiri iyaabi dharkuwooda qaaliga ah dhar aad qaaliga ah isku kallifi maayo walaa yaktasiru ku gaabsan maayo calaa wuxuu idin dhigaa markaa calaa khilqin mid yanii duug dhar duug yan dhar duugoobay ayb yunsabu kaasoo loo nisbaynaya saaxibuhu qofkiisa ilaa qilati اlmuru'ati muru'a xuma loo nisbayna dhar duug ah oo duugnimo heerku ka gaaro qofkii muru'a yalaan loo nisbaynayo nacam wayuxasinu waa wanaajinaya khuluqahu dabeecaddiisa maca julasaa'ihi dadka ula fadhiyo wayuwaqiru waa weyneynaya faadilahu midkooda fadliga leh bicilmin ku fadli leh dadka isku mid maaha julasada oo meesha fadhiyo ninkii cilmi fadli ku leh waa inuu weyneeyo ow sinin ama da ninbaa oday ah oo garku guduudan yahay ninkaasoo kale da inuu ku ixtiraamo aw sharafin ama sharaf aw salaaxin ama ninba ahlu cibaado ah dadku isku mid maaha nacam qofkii dersi u akrinaa lak waxaa laga yaabaa dadka fadhiya ninkood inuu yahay nin ahlu cibaado ah nacam oo dadka yacnii mujaabu dacwa ah oo hadday alla baryaanbo la rajaynaya inay aqbalayo kaasoo kale marka in la ixtiraamo la yidhaahdo khayr allah ku siiyo ama duca laga dalbado mararka qaar sida loo weyneeyo iyo habboon nacam soo ma garanin calaykum asalaam waraxmat taas oo marka waxaa ku leeyahay nacam taas marka inuu dabeecadda uu ku wanaajiyo dadkaasna uu weyneeyey wayuwaqiru faadilahum bicilmin aw sinin aw sharafin aw salaaxin naxwi dalika xilm wayataladdafu bilbaaqiina inta kalena waa u turayaa tladuf yani kuwa kalena waa u jiljilacsanaanaya uuna u turaya wayarfacu majlis alfudalaa'i dadka fudalada majliskooda waa kor yeelaya wayukrimuhum waa maamuusaya bilqiyaami lahum u istaagid oo u istaagaya calaa sabiili ixtiraam isagoo ixtiraamaya dadka ahlufadliga u istaaga masaladan marka ahlufadliga in loo istaago waa masalo hadalkeeda aada u dheeryahay ibnu xajarna wuxuu ku baxiyey kitaab listidaan kitaabu listidaan ayuu ku baxiyey wuxuuna soo guuriyey imaamu nawowi masalada oo ka hadlay iyo ibnulxaaj ibnulxaaj culamada hore saaxibulmadkhal ibnulxaajna waa diiday istaagiddaas oo dadka ahlu fadliga loo istaagay ixtiraam darteed ibnulxaaj waa diiday imaamu nawowina wou ogolaaday kitaab la yidhaha atarkhiis u alifay atarkiis risaale atarkhiis la yidhaha halkaas marka labadooda niqaash ayaa ka dhex dhacay nin walba adilow keene kan kale waa ka jawaaba kan adilow keene badanaa nawowiyaa marka adilada jawaabaya isku soo duuduub marka ibnu xajarna mid kasta aqwaashiisiibuu keenay marka kan saanuu yidhi waa jaaba kanna saanuu u jiiba kada watucuqiba isku soo duuduub wiilka inuu waalidka u istaago aataar baa soo aroortay o qofkii nicmo ay ku cusboonaato in loo istaago la marxabaysiiyo aataara xadiidka waxaa soo arooray dalxa dalxata bnu ubayd kacab ibni maalik qisadiisa markii tawbadiisa la aqbalay dhalaxa waa tu istaaga u soo rucleeyey taasay marka ka qaataan sidoo kale wiilka iyo waalidkana faatima nebiga inuu u istaagi jiray oo uu soo dhoweeyi jiray markay u soo gasho wiilka iyo waalidkaba safar alquduumu min asafar raxamka allah safar laga soo galo qofkii maalan safaru ka soo galay in loo istaago tacaanuqa dartiisa si loo mucaanaqeeyo intaas aaaar waa loo helaya amaa yani intaas iyadoon jirin qofkii ma loo istaagi karaa ixtiraaman aلظaahir adilada waxaa weyaan maya inaan loo istaagina iican maxaa yeel xadiidkii anas nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi anas annaga nebiga uma aanan istaagi jirin uu yidhi haddaan aragno annagoo aan aad u jecelnahay ayaanan u istaagi jirin sababtana muxuu ka dhigay ogaal aan ognahay nicitaan nebiga ou nacayo calayh الsalaatu wasalaam marka culamada qaar baa waxay dhahayan nebigu wuxuu sidaan u yeelayey tawaaduc ayuu muujinay tawaaduc yani inuu hoos isdhigo oo xoogaa tawaaduco ayuu rabay haddi jawaabta waxay noqona haddii nebigii ummadda ugu fadli badnaa uu tawaaducaayo shiikhow adiga maxaa kuu diiday inaad tawaaducdo marka oo marka fadhi lagugu salaamo aada edab darro iyo ixtiraam darro iyo aada sheegsheegi marka lama rabo xadiid asagna soo arooraa jiro min xadiidi mucaawiya oo aan u malaynaa wuxuu ahaa man axaba an yatamatala lahu الnaasu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min الnaar yani ninkii jeclaysto dadku inay u istaagaan mar walbo naarta meeshuu ka geli lahaa ka diyaarsado soma garan qofkii jeclaysto inay dadku u istaagaan mar walbo naarta meeshuu ka geli lahaa diyaarsado arrintaa marka waciida ku jiro soma garan askarta iyo macalimiinta iskoolada iyo ma waxaan ogeyn macalimiinta iskoolada iyadoo haddii la fariistaba markuu soo gala waa la istaaga haddii aan loo istaaginna ixtiraam darro iyo dadkii ardada lagu sheegay oo laga yaabo in ardada la garaaco kaasoo kale marka wuxuu gela arrintaan marka halis wuxuu u yahay in marka naar ayaa loogu goodiye qofkaas soma kasi ayb dadka qudaad baa ka mid ah kuwaas qudaad sharci maba ahayn kuwaan marka ayagu maxkamadaha joogi jiray markuu soo galo qaaliga fadhigaa laga kacaa waa loo istaaga marka waxaasoo dhan sharci ma ah soma kasi waxaa iyadana marka jirto xadiidkan quumuu ilaa sayidikum isaga maxaa xadiidka macnihiisa u yahay sacd ibnu mucaad nebigu markuu soo baxay waa tii uu yihi quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga quumuu ilaa sayidikum iyo quumuu lisayidikum laba macnay kala tahay haddii istaagu hadduu ahaa ixtiraam waxau dhihi lahay quumuu lisayidikum udheedaa sayidkiina dartiisa u istaaga oo idinkoo maamuusayo laakiin quumuu ilaa sayidikum haddii la yidhi sayidkiina xaggiisa u istaaga taga marka taa waxaa caddaynaya marka in aan loo jeedin ixtiraamka waxaana caddaynaya riwaayada xadiidka quumuu ilaa sayidikum faanziluuhu aa tafsiirka ujeeda sayidkiina u istaaga oo xaggiisa u istaaga dejiye soo dejiye sacad marka lugtau dhaawac ka ahay markaas dameeruu saarnahay dameerkiyaa lagu keeno war ordaha sayidkiina garab gala oo ninkiina odaygaa odaygiina soo dejiye u kaalmeeya marka qofka waa loo istaagi karaa kaalmo darteed la soo dejinayo wax loo qabanayo xadiidka marka ibnu xajar saasuu yiri waxaadna moodaa ibnu xajar sidii aan sheegnay hadda marka laga reebo meelihii aan sheegnay inta kale inuu ibnulxaaj ku raacayo moodaa ayb marka kitaab listi'daan ka akriya nacam kitaab listi'daan meelahaas wuxuu uga yaalaa marka qiyaamka iyo markuu ka sheekeynayo aadaabtiisa iyo waxyaabaha yiri marka imaamu nawowis ixtiraam ahaan inay bannaanta u qabaan baaba kan isaga marka waqad yunkiru inuu inkiraa la arkaa buu yidhi alqiyaama qiyaamka istaagidda man laa taxqiiqa cindahu qof aan agtiisu taxqiiq oolin oo aan muxaqiq aan ahaynuu yidhi inuu qiyaamka diidaa laga yaabaa waqad jamactu waxaan ku ururiyey juz-an ayaan ururiyey fiihi mas'aladan ku saabsan fiihi tarkiisu fiihi la ruqseeyo yani istaagaas qiyaamkaas iyo dalaa'iluhu waljawaabu iyo jawaab amaa yuhimu karaahatahu iyo jawaab aan ka jawaabaya wax ku moodsiin karo inay arrintaa karaaha tahay laakiin asaga jawaabtiisa iyo wixii laga yiriba fatxulbaariga aad marka ila ibnu xajar asna kasii dambeeye ma ogtaha baxdi maatic ou ku qoray marka maktabadda haddaad fursad u heshaad mar isla akriya baxdigaas waynbaii waxaa haboon an yasuuna inuu ka ilaaliyo yaday labadiisa gacmood cayn cabati dhildhil wacaynay labadiisa indhoodna can tafriiqi nadari fiirmada inuu kor iyo meelaha ka badbadiyo oo u jeedjeediyo bilaa xaajatin dallaan wayaltafita ayaa haboon inam wayanbagii an yasuuna yadayhi can ilcabati wacaynayhi can tafriiqi nadari bilaa xaaja wayanbagii an yaltafita ayaa haboon inuu milicsado ila alxaadiriina dadka joogo iltifaatan milicsi qasdan dhexdhexaad ah bixasabi alxaajati lilkhidaabi adba inta khidaabka oo u yeeranayo oo adiga warkaaga wixii markaas dan u ah fiirfiiri dadka markaa aada wax u akrinayso wayejlisa waxaa haboon inuu fadhiisto fii mowdicin meel yabruzu fiihi uu ka muuqanayo wejhu wejigiisa likullihim oo ugu muuqanayo meel dhammaan ay ka wada arki karaan inuu fadhiisto oo yani maala meel sarayso kalea fiican faiiso kursi ama yani mimbar wax lamida si dadkao dhan ay u wada arkaan soo ma garan waxaan arintaa cadaynayo xadiid nabiga calayh salaatu wasalaam markii hore dadku ku dhex jiri jiray markaasaa ninka reebaadiyaha yimaado ee nebiga aqoonin sala alla ala slam ma yaqaanin dadku isaga dhex jiraa nebiga cid nebiga uu yahay ma garanaynin markii dambe asxaabta waxay dhahan rasuulka ilaahay haddaan kuu samayno meel xoogaa sarrayso oo adi aada fadhiisato ninkii yimaado soo galootina oo markiiba uu ku fahmi karo marka taasay culimmadu waxay ka qaataan in meel murtafica markaa uu fadhiyo wayuqadima cala darsi inuu darsigii ka hormariyo tilaawatan quraan mtilaawata maa taysara min alqur'aan qur-aanka wixii u fududaado akrintiisa darsigii in laga hormariyo oo qur-aankii marka hore la akriyo culamada qaar waxay dhahaan waxaa arintan geli karta booskeeda ducaa khudbat اlxaaja inuu ku furfurto sababto khudbat lxaaja aayadihiina waa ku jiraan ma fahamtid xamdigiina waa ku jiraan aayadihiina waa ku dhex jiraan hore u galo sunadana waa u dhowda uma markaa dabadeed yubasmilu waa bismilaysana bismi illahi raxmaan raxiim wayaxmad allaha tacaala alla u mahadinaya wayusallii wayusalimu cala nabiy sala allahu alayh ali wasalam nebigu ku sallina uma yadcuu lilculamaa ilmaadiina culammadii hore u duceyna hadduu kitaab akrinaayana shiikha uu kitaabkiisa akrinaayo ayuu magaciisa sheegaa waana u duceyna raximahullah ayuu leeyahay qaala alimaamu nawowiyu raximahullah saasuu ku bilaabanma garan ummadahaas kale markay kitaab akrinayan dadka carabta ama meelahaas aramka xarameynka iyo kutubta culammada markay akrinayaan waxaa laga yaabaa ninka kitaabkaas qoray la akrinayo in intaasoo jeer loo duceeyo markii qaala shaykhu fulan raximah اllah qaala alimaamu kada raximah اllah xadiidka marka la akrinayo qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah haddana xadiidka kale qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah in la leeyaha fiicantaa marka taasoo kale male anaga taas dadkeenna ku badna kuma badna kitaabka waa layska bilaaba xataa kitaabka imaamkii allife lagama bilaabayo meesha oo u joogay ka qabanaa beri biduuni dikri mualifihi abaaldarra waa taas abaaldhacyo lama rabo culimmadiina dikrigooda inuu baaqi ahaada weliba dadkan iska taqliidiyiintaa saas waa aada ugu badan taha iyagoo culamo u duceyna maqli maysa culimmadaa necabtaana culimada culimmaday necab yihiinna waxay ku tilmaamayaan dadka ahlu sunnadan wuxuu yidhi marka wayusallii culammadii hore u duceynaya marka min mashaayikhihi laga bilaabo mashaayikdiisa iyo wawaalidayhi in labadii dhashay iyo walxaadiriina dadka joogo iyo wasaa'ir almuslimiina muslimiinta intooda kale wayaquulu wuxuu dhahayaa xasbuna allah wanicma alwakiil ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي دعاء سواء دعاء الخروج من البيت أبزانه ما قرنا أثر كان إن درسي اللي بالله نص أما أثر عدينا الله أعلم تاس أقول ملي فإن ذكر الدروس نضو شايف الدروس قدم أهمها دروس ربعنا وآخرين qadama u hormarinaya ahamahaa kanuu muhiimsan fayuqadimu tafsiira tafsiirka u ka bilaaba uma alxadiia xadiidka uma اusuula usuulka uma اmadhaba madhabka madhabka waa kutub furuc qofku maala tafsiiraa la akrinaa xadiidkii baa la akrinaa usuulfiqi baa la qaadanaa madhabkii baa wax laga qaadanaa ama minhaajkii u akrinaa ama waxu akrinaa kitaab kale madhab ku saabsan markaasaas isugu xigaan uma alkhilaaf markaa kadib kutub اlkhilaaf uma اljadal waxyaabaa marka yani usuul اljadal hadda jadalku usuul fiqiga unbuu ka mid yahay jadalku usuul fiqigu ka mid yahay waa sida loo doodo oo markaas yani qofka uu sharciga yani doodu si ay u hagaagto ay masiirkeeda ku socoto usuushii jadalka walaa yadkuru ma sheegayo darsa darsiga wa bihi isagoo ay ku sugan tahay maa yuscijuhu wax asaga kicinaayo ka maradin jiro oo kale ow juucin baahi oo kale ow mudaafacati اlxadad ama musquul buu u baahan yahay xadad ayaa riixay ow shidati faraxin wakamin farax zaa'ida ama murug zaa'ida ma akrinayo darsiga markaas sababta waxaa weyaan in dihnigiisa mutashatit waayo markaas soma bixin walaa yudawilu majlisahu ma dheeraynaayo majliskii tadwiilan dheerayn yumiluhum oo ku daalinayo dadka ow amase yamnacuhum oo ugu diidaayo yamnacuhum ka mancinaayo fahma bacdi duruusi duruusta qaarkood fahamkooda ow amase dabdahu ama dabdigii ka mancinaayo inay wixii koobaan lianna almaqsuuda ujeeddada waxay tahay ifaadatuhum ayaga wax faa'iideyntooda iyo wa dabduhum iyo iyaga wax dabdintooda faidaa saaruu hadday noqdaan ilaa haadihi alxaalati xaaladaas faatahu lmaqsuudu maqsuudkiiba waa tegey ujeeddada wax laysu baraa waa maxay ardadiina inay wax dabdiyaan macallimkiina inuu wax faa'iideeyo haddaan wax la fahmaynin waxna la dabdi karin qasadkiiba meesha ma yaala wbitaali waxaa laga yaaba qofku inuu mar dambe soo laabanin qofka mucalimkii laba marka malalku laba dhinac inuu iska imaan ardadana inaysan wax dhibin mucalimkan inuusan wax noojinin ayaa la rabaa ibnu xibbaane waxay ka sheegeen sheekhiisa ibnu khuseyma ayuu la safray su-aalihiiu ka badiyey marka waa daalay su-aalihii marka aad uga badiyey markaas waana qoraya su-aal marka weydi jawaabta horow ka qoray markaasoo marka su-aal su-aal buu marka ayuu weydiiyey markaasu wuxuu yidhi uskut ilayka canii aamusu yidhi iga dheeraa socobax uu qoray marka uskut ilayka canii ayuu sajilay marka uu qoray marka waa iska taariikhada isaga wuxuu u qoraa waa taariikh ahaan macnaha yowm min alayaam sheekhiisa inuu taasna kala kulmo soo garan walyakun ha ahaado majlisuhu majliskiisa waasican majlis weyn waasica walaa yarfacu sawtahu codkiisa kor u qaadi maayo ziyaadatan cala alxaajati inta loo baahan yahay in ka badan walaa nacam walaa yakshuduhu hoos u dhigi maayo khafdan hoos u dhigin yamnacu bacdahum qaarkood ka celinaayo kamaala fahmihi nacam fahamka kamaalnimadiisa ayb wayasuunu waa ilaalinaya majlisahu majliskiisa min allaqadi hugunka ka ilaalinaa majliska hugunka haylada iyo hugunka waa ka ilaalina aamusuu leeyahay wax markaas hugmaayo iyo hadduu arko sooma kasan waalxaadiriina iyo dadka joogo can suu'il adabi ayuu ka ilaalinaya aadaab xumo fi lmubaaxasati marka wax laysla baarayo ile majlis cilmi baa la joogaa ma ogtahay mas'alaa imaan karto mas'alada waa laysla baaraa marka mubaaxasada yaa waxaa ka dhalan kara mararka qaar suu'ul adab waa joojinaa marka taas sooma kasan yani mubaaxasada waxaa weeyaan majliska cilmiga ayaa noocyo badan marna waxbaa la akrinaa marna mas'alo ayaa laysa su-aala mas'aladii marka hor mas'aladaas ka warramaa macallinku leeyahay ardaydii mas'aladay baxdi ku samaynayaan nin bar waxbuu sheegaa marka halkaas marka waxaa dhici karta soomaha in laysku boobo dadku marka ay waxbaxsinayaan qaarkood nin walba wuxuu jecel yahay tiisi in la raaco marka qaar dadka qaar waxaa dhici karta in carabka uu ku xogo qof kale day timaada joojile waaasdhaaf runtiina aadabu dalab ilcilmi waxaa fiican in kutubaan laga akriso xaqiiqatan waxaad arkaya dadka qaarkood aadaab aan munaasab ah inay dersi ku samaynayaan markii la yidhaha war sidaan maahan markaas wuxuu ku leeya majliskii sheekh fulaan saanaa laga dhihi jiray nacam war majliskii sheekh fulaan saanaa laga dhihi jiray waxaa ka muhiimsan kitaabkan culammada cilmiga dalabulcilmiga aadaabtiisa lama cidlaynin imaam nawowi kanuu ka alifay muqadamadan khaiib lbaqdaadi kitaab weynuu ka alifay laba mujalad ah aljaamic liaadaabi raawi wasaamic la yidhaha magac kalena si kalena waa magaca noocaas u dhowna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo wax ka alifay badr ibnu jamaaca ibnu jamaaca kitaabu ka alifay dalabulcilmiga iyo sida cilmiga loo dalbo ibnu cabdilbar kitaab jaamicu bayaani jaamicu bayaani alcilmi wa fadlihi buu alifay cilmiga iyo masaa-isha ku tacalluqda uga hadlaa soo ma kasin marka dalabulcilmiga iyo yani aadaabta dalab cilmiga loo dalbo iyo aadaabta loo baxsiyo iyo aadaabta loo munaadaroodo kutubtay ka buuxdaa maahan wax la og yahay kutubtii inay qalad ku tahay haddana in la yidhaahdo majlis fulaana laga sameeyey waa in la raaco oy dadku raacaan taas waxaa dhaho nin aan kutubta akhrisanin mara nin aan kitaabadii asagoo aan dul istaagin ee keliya intou meel aaday ama oo wax maqlay majliski sheekh fulaan saasaa laga dhihi jiray intou maqlay yacni markaa dhow kutubtiin aan war u haynin majliskaas wixii laga sameeyey aayad iyo xadiis u haysto ha wax fiican maayan ayb ilaa aan aragnay yani maqalnay majaalista qaarkood yacni qofkii baa maalan wuxuu leeyahay waxbuu wadaa sheekh nin kalaa maalan mas'alada la weydiina laakiin qaala alimaamu shaaficiyu kada wa kada buu leeyahay markaasna waxaan leeyahay bul calayhi bul calayhi macnaheed ku kaadi waay warkiisa edab darro waay taasoo kale nacam suu-ul adabna waa in culimmadii salafka aqwaashooda qaarkood markii la sheego la yidhaha bul calayhi nacam ay tarbiyatin haada marka nacam marka laga celiyana qofka inuu yidhaha majliskaasaa laga dhihi jiray majliskaas waa kan kutubta culummada iyo culummadii kale waxaasoo kale marka haddii ardayga la baro berri adiga sheekh oo bul bul calayhi ku dhaha nacam warkiisa sooma garan inuu ku dilana berri baciid maaha marka ilaa caay maxaa ku xiga dil baa ku xiga soo maha nacam marka dadku saas maaha nacam lidaalika majaalista culummada culummada waa waa lala baxdi karaa masalo sheekh albani iyo waa lala baxsin jiray masalo laakiin baxiga ama mas'alada sheekh cusaymiin sheekh ibnu baaz kadalika culummada zamanka joogtay maca daalika laakiin ma jirin heer culummadii hore la aflagaadiyey majliska dhexdiisa lagu aflagaadiyey ayb oo yani dadkiiba loo sahlo culummada inay ku dhacaanba wax iska sahlan in laga dhiga ayb nasal lah salaam ama dadkii in la yidhaha marka ardaydii wax la baraayaba loo furo maanta waxaan ka hadlaynaa culummada le maanta waxaan ka hadlaynaa ducaaddaa laga hadlaa caawa soo day adiga hebel fulaan fulaan ka waran kada hebel adiga maxaad hebel ka leedahay saas iyo saas yani majlis dhan oo laba saac socdo oo hebel adiga maxaad ka leedahay saas hebel maxaad ka leedahay kan hadhowna marka la dhahaayo arrintan salafkii aan samay jiray oo tacaaluu falnaktab lilaahi saaca ay dhihi jireen warkaalay aan ilaahay saacad dartiis waxba xamane war salaf waxaa weyan jarxiga iyo tacdiilka ahlay u ahaayeen laakiin arday adiga ku soo hor fadhiisatay oo qaarkood aan carabiga aqoonin oo mar dhow soo islaamay oo sanad ama laba sano muslimiin ah in la yidhaha kaalay sida abuu xaatim oo kale dadka u xamo oo xanta abuu xaatim xanta xaaraanta iyo midda wanaagsan waa kala yaqaana kan yaa baraayaslaakiin waxaas marka waxaa weyaan suu tarbiya aada u daran nacam ayb ama macalinkii darsigiiba u dhigaa maalan ama macad ama iskuol ama ama masaajid ay wax ku dhigaa dadkiiba ku tarbiyeynaa waxaas ayb marka kutubta hore iyo culummadii hore yacni qaabka iyo aadaabta ay rasmiyeen akhrista ku camal fala muhiimka intaas ayb ayb marka wuxuu yidhi majlisku waxaa marka usuul adabka waa ka ilaalina marka waidaa dahara min axadihim midkood haday ka soo daahiro shayun shay oo min mabaadi'i daalika waxyaabaha bilaawgooda ah taladafa fii dafcihi xoogaa arrintaa radinteeda waa si tartiiba ayuu uga celinaa qabla intishaarihi intaysan faafin masalan ardaydii nin ka midou ka arkay shuqul xumo iyo edab darro ka soo bilaabanaysoo ka arkay mabaadi usuu'il adab u arkay tartiibow u waalina war waxaan iska ilaali dalabkaaga uma fiicna waxbarashadaada kuma roona iska ilaali markaas ma ku adkayna hadday laakiin ay faafto meesha uu la imaado waa kusii xoojina wayudakiruhum waa waaninayaa waa xusuusinayaa nacam ayb ana ijtimaacana annaga kulankeenna yembagii waxaa haboon an yakuuna lilaahi tacaala mar walba taas u sheegaa macallimka ardayda wuxuu u sheegaa war kulanka aan kulanno ilaahay dartiis baan u kulanna adduunye annaga nagama dhexayso aan ilaahay awaamirtiisa ku kala joogno waxau reebeen ankaara mar walba marka taas u bara marka ilaahay inuu xasuusiye mar walba waa waxyaabaha cilmiga barakada u yaala waxyaabaha cilmiga barakada u yaala wuxuu yidhi marka falaa yaliiqu uma haboono bina annaga nooma habboon uu leeyahay almunaafasata tartan iyo almushaaxanata iyo cuqdad dad arday ilaahay dartii isugu yimidaano inaan cuqdad isku qaadno nooma habboona saas uu leeyahay iyo tartan xaasidnimo ah hebelyo kaa badinin kan kale adigu waa kaa badiyey intuu kaa badi lahaa adiga ku sug maya taas maya bal shanunaa annaga shanigeenna alrifqu waay waa dhimrin iyo wasafaau iyo qalbi saafinimo arrinteena taas waay ayb waistifaadatu bacdina min bacdin iyo qaarkeen qaarka kale inuu ka marka waijtimaacu quluubina quluubteenna kulankoodana waxay u kulansan tahay calaa duhuuri اlxaqi xaqa iyo waijtimaacu quluubina ee quluubteenna inay u kulansan tahay calaa duhuuri اlxaqi xaqa sarayntiisa iyo xusuuli faa'idati faa'ida xasilsashadeeda taas waa waxaan u soconnaa inuu dhaho inaan kala faa'iidaysanno quluubteennana ay ku kulansanaato xaqa inuu daahiro marka xaqa hadduu adiga kaa daahiro iyo hadduu nin kale ka soo daahiro adiga muhimadaadu hadday tahay duhuurulxaq cuqdad iyo tanaafus iyo maku gelaya soo ma garani tanadda waxaa dhici karta qofku inuu og yahay xaqa laakiin kownuu hebel oo ka soo daahiray aad dhibayso hebel inuu dadkii sumcad ku yeesho hebel in la yidhaha xaqi asagaa dhow xaqan ninkaan isagaa muujiyey in la dhaho intaasuusan u ogolayn wuxuu isku dayaa marka xaqii inuu baatil ku sheego waana wax ugu daran wey markaasuu duula xayaatii wuxuu u sacyaynaa shay xaqa inuu ibdaaliyo bas soo ma garan marka taas ma fiicna xaq haddii inuu muuqdo muhiimadaadu ay ahayd ama adiga aada sheegtid ama nin fog ha sheego ama nin kale ha sheego in isku mid kuu noqoto waidaa sa'ala saa'ilun mid hadduu su'aalo can ucjuubatin oo weydiiye ucjuuba xaggeeda yani wax la yaab leh hadduu nin su-aal la yaab leh hadduu nin soo tuuro falaa yaskaruuna minhu ku jeesjeesi maayaan sooma kasi mararka qaar qof waxaa laga inuu masalo wax lagu qaslo inuu sheego su-aal ahaan u weydiiyo in lagu qasqaslo marka ma aha oo ninkaan maxa waxaan u weydiina in la yidhaha waidaa su'ila haddii la weydiiye can shayin shay laa yacrifuhu ounan aqoonin aw amase carada fi darsi darsiga ou ku soo baxo maa laa yacrifuhu wuxuunan aqoonin falyaqul ha dhaho laa acrifuhu ma aqaan ow laa ataxaqaquhu ama arrintaan hubsashay u baahan tahay aniga hadda arrintaan ma hubo waa soo hubi doonaa ninkaan waxma yaqaana dad ku dhahayan da saas dhada soo maa qofki isagoo kitaab akrinaa hadda dha meeshaan ta'amulay u baahan tahay darsiga kale ama darsi kalean ku keenaynaa ama culimmadaan weydiin doonaa kitaab uusa aqooninba waaytaas lama rabo hadhow marka madax madax u isugu tuura may taasaa ka daran soo maa walaa yastankifa can dalika arrintaan inuunan kasan taagin fa ina cilma alcaalimi caalimka cilmigiisa waxaa weyaan an yaquula inuu dhaho wuxuu yidhi faina cilma alcaalimi famin cilmi alcaalimi waxaa ka mid an yaquula inuu dhaho fimaa laa yaclamu waxuusan ogeyn laa aclamu ma ogi ow allahu aclamu faqad qaala ibnu mascuudin radia allahu canhu yaa ayuha annaasu wadadow man calima shayan qofkii ogaado falyaqul bii ha dhaho waman lam yaclam qofkaan wax ogaaninna falyaqul ha dhaho allahu aclam faina min alcilmi waxaa ka mida cilmiga an yaquula inuu yidhaha limaa laa yaclamu waxuusan ogeyn allahu aclamu qaala allahu tacaala linabiyi sal l salam qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin anuu idinku weydiisan maayo wax ajri ah risaalada gaarsiinteeda wamaa ana min almutakalifiin aniguna ma ahi kuwa iskallifo rawaahu albukhaariy wa qaala cumaru bnu lkhadaab radia allaahu canhu nuhiina can takaluf annaga waana laga reebay inaan iskallifno rawaahu lbukhaariyu halkaan marka sheekh wuxuu uga hadlaa wax aadan aqoonin inaad tiraa ma aqaan allahu aclam ceeb ma aha lidaalika waxay dhaheen culimmadii hore nin kamid a wuxuu yidhi yani dadkii hore nin kamid a ayaa wuxuu yidhi waman kaana yahwaa wuxuu yidhi waman kaana yahwaa an yuraa mutasadira wayakrahu laa adri usiibat maqaatiluh qofka iska jecel mar walba inuu mutasadir yahay yani qofka mar walba jecel inuu dadka ka dhex muuqdo fanni walba uu ka hadlo ninka iska jecel ee kahanaayo oo nacaayo laa adrii inuu dhaho ma ogina dhibsanaayo usiibat maqaatiluhu ninkaas waxaa laga asiibay meelaha laga dilo meelaha laga dhinto ayaa ninkaas nabar uga dhacay oo laga asiibay usiibat maqaatiluhu waakaas marka wa qaaluu waxay dhaheen yanbagii lilcaalimi waxaa u haboon an yuwarisa asxaabahu asxaabtiisa inuu dhaxal siiyo laa adrii kelmadan inuu dhaxal uga dhigaba macnaahu yukhiru minha ha badi oo badina ayb taasu aada u badinaya ma aqaan ma aqaanto inay jirto imaamu maalik ayaa nin u keensaday afartan iyo dhowr su-aal markaasuu soddon iyo sagaal meelahaas kama jawaabin markaasuu yidhi intaasaan u soo socday oon soo safray wamaa ziltu asmacu maalik maalikan intaana waxaan maqlaya maalik maalik maalik imaam maalik imaam maalik haddana afartan su-aalaad soddon iyo dhowr ka jawaabi karin maxaa yidhi marka nacam markaasu wuxuu yidhi orod raalligan ka ahay intaad ummadda shirayso waxaa dhahdaa maalig waxba ma yaqaan dheh waxaa ka badan ma yani hadalkiisa oo dhan waxma taqaanid waay ana taas kama canaaqahay intaa dadka u tagto haddaad dhahda maalig wax ma yaqaaneey ogaada waa ku cafiyey iska dhahosaasbah marka waa taas inaad arkay idaacada wax laga weydiinaa fatwo idaacaduu fadhiyaa hal su-aal allahu aclam ma dhahaayo hal su-aal xataa waa soo fiirina ma dhahaayo dhammaantood waa ka wada jawaaba cilmigiisana waa ognahay waa dad cilmigooda la yaqaano keef qofkaas marka uu u noqonayo weliba khad taleefona la furaa sheekh xasan weydiina kada dana weydiina kada culimmadii horena su-aalaha aaday u dhibsa jireen wax diido iyo wax iska riixo oo meel kale u riixo iyo waxay u badnaayeen wax sidoodaba yiraa qaar allahu aclam qaarna ay jawaabi jireen wuxuu yidhi marka in laga dhaxla marka taas walyaclama ogaado ana muctaqad almuxaqiqiin muxaqiqiinta muctaqadkooda ana qowla alcaalimi laa adri ou dhahaayo laa yadacu mansilatahu ya macnaha yukiru minha arii walyaclam ha ogaado ana muctaqada almuxaqiqiina ana qowla alcaalimi laa adri ou dhahay laa yadacu mansilatahu laa adri haddaad tiraa darajadaada hoos u dhigi mayso bal huwa daliilu waxay daliil u tahay calaa cidami maxalligi darajadiisa weynaanteeda wa taqwaahu alla kacabsigiisa weynaantiisa wa kamaali macrifatihi macrifadiisa dhammaystiraanteeda lianna almutamakina maxaa yeele qofka mutamakinka ah laa yaduruhu ma dhibaayo cadamu macrifatihi inuusan ogeyn masaa'ila macduuda dhowr mas'alo inuu aqoon waayo ma dhibayso bal yustadnacam bal yustadlu biqowlihi hadalkiisa laa adri waxaaba loo deliishana calaa taqwaahu alla kacabsigiisa waanahu laa yujaazifu fii fatwaahu iyo inuunan fadwada mujaazafo uusan ku samaynaynin wainamaa yamtanicu min laa adri laa adri waxaa diido oo isku diido man qalla cilmuhu qof cilmigiisu yaraaday waqasurad macrifatuhu macrifadiisu ay gaabatay wadacufa taqwaahu alla kacabsigiisu ou daciif noqday liannahu yakaafu wuxuu ka cabsanayaa liqusuurihi dartiisa an yasquda inuu ka dhaco min acyuni alxaadiriin dadkan hortaada joogo indhahooda ha ka dhicinu isleeyahay ayb wahuwa jahaalatu minhu arrintaana waa jahli fainahu biiqdaamii isku tuuridda uu isku tuuraayo cala aljawaabi jawaabta uu horehore isugu tuuraayo fii maa laa yaclamuhu wuxuunan aqoonin uu ka jawaabo iyobu-u bilismi alcadiim dembi weyn ayuu la laabanayaa walaa yarfacuhu daalika arrintaana kor yeeli mayso camaa curifa lahu min alqusuuri qusuurka iyo cilmi yaraanta lagu bartayna saas saas uga kor qaadmi mayso bal yustadalu bihi tan ayaa waxaa loo deliishanaa calaa qusuurihi inuu damiin yahayba nacam waxaa loo deliishanaa ismaqiiqidan oo ismaqiiqahay nacam meel walba wax walba oo aqaanaa uu leeyahay lianna idaa ra'aynaa haddaan arag maxaa yeelay haddaan aragno almuxaqiqiina culimmada muxaqiqiinta yaquuluuna inay dhahayaan fii kaiirin min alawqaat marar badan laa adrii maala waxaan arkaynaa shaafici oo laa adrii dhahaayoo kale bukhaari oo saa dhahaayoo kale markaan aragno culimmadaas waaweyn oo laa adrii dhahayaan wahaadal qaasiru ninkaan cilmiga gaabanna laa yaquuluha abadan weligiisba laa adrii ounan dhahaynin calimnaa waxaan ogaanaynaa annahum iyagu yatawaracuuna kuwaas inay xalaal meeranayaan licilmihim iyo wataqwaahum cilmigooda iyo alla kacabsigooda ay ku xalaal meeranayan wa annahu midkaana yujaazifu inuu yacnii guluwi uu samaynaayo lijahlihi jaahilnimadiisa iyo waqilati diinihi fawaqaca fii ma fara canhu marka wixii uu ka cararay ayuu ku dhacayaa marka diin xumadiisaaba daliil looga dhiganayo ismaqiiqidaas nacam watasafa fawaqaca fii ma fara canhu watasafa wuxuu ku sifaysmay bimaxtaraza minhu wuxuu iska ilaalinayay lifasaadi niyatihi niye xumaantiisa suui dawiyatihi waxa qalbigiisa ku duduuban xumaanteeda wafii saxiix can rasuuli lah sal salam nebigu wuxuu yidhi sida saxiixa ku sugan almutashabbicu midka isku dharjinaayo bimaa lam yucda wax aan la siinin ka laabisi fawbay zuurin labo maro oo been ah qof labisanoo kala wa laba maro beenbeena qof labisanoo kala wa cilmi aadan layn hadaa isku dharjisid maro been adoo wato kala wabilahi towfiiq wasal allah wasalam ala nabina maxamed waali Hallelujah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay muqadamadii majmuuca ama sharxu lmuhadabka lilimaam الnawowiyi raximah اllah qaala alimaam الnawowiyu faslun aadaabta mucalimkan ku jirnay laba fasal oo yareera ugu dambayso kadibna aadaabu lmutacalim ayuu gelayaa daalibka aadaabtiisa wuxuu yidhi sheekhu raximahullah wayanbagii lilmucallimi mucallimka waxaa u habboon an yaraxa calaa asxaabihi ardadiisa ama asxaabtiisa inuu kusoo tuuro maa yaraahu wuxuu arkaayo oo min mustafaadi lmasaa'ili masaa-isha kuwooda laga faa'iidaysan kara ah inuu kusoo tuuro wayakhtabira bidaalika uuna ku imtixaano markaas afhaamahum fahmyaalkooda wayudhira ou muujiyo marka ama wayadhara ou muuqdo fadlu lfaadili midka fadliga leh fadligiisa ou muuqdo wayusnaa calayhi markaa la ammaano bidaalika arrintaas lagu ammaano targiiban lahu jeclaysiin iyo dhiirigelin isaga la dhiirigelinayo dartiis darteed iyo walilbaaqiina inta kale ee hartay filishtiqaali lagu tirtirsiinayo oo la jeclaysiinayo inay ku shuqloomaan cilmiga iyo walfikri filcilmi inay ku shuqloomaan oay fakarkooda ay geliyaan cilmiga iyo waliyatadarabuu inay yacnii ku tababartaan bidaalika sidaas wayactaaduuhu ay caadaystaan in masaa'il la weydiiyo dabadeedna qofkii yaqaan uu ka jawaabo walaa yucanifu ma ku ad adkaanayo oo si ad adag ulama tacaamulaayo man kalita minhum qofkii iyaga ka midee gafo fii kulli daalika intaas oo dhan ilaa an yaraa inuu u arkaayo maahane ilaa an yaraa inuu u arkaayo tacniifahu ku ad adkaanshadiisa maslaxatan lahu inuu u arkaayo maahane inay maslaxa u tahay isaga oo markaas inuu markaa ku qayliyo xoogaa way fiican tahay wa idaa faraqa hadduu dhammeeyo min tacliimihim iyaga waxbaridooda ow ilqaa'i darsin darsi yacni jeedinteed calayhim iyaga uu u jeediyo amarahum wuxuu amrayaa biicaadatihi darsiga inay ku celiyaan oy ku ceshtaan liyarsakha si uu ugu dhego xifduhum xifdigooda si uu ugu dhego yani dihnigooda lahu fain ashkala calayhim hadduu ka ishkaal galo minhu darsiga wax ka mida shay-un hadduu shay-un maa oo ka ishkaal galo caawaduu ashaykha sheekha ayay ula soo laabanayaan fii ibaaxihi yacni caddaynta arrintan caddaynteeda caaduu ila shaykhi fii idaaxihi sheekhay ula soo laabanaan arrintaas caddaynteeda fasalkan wuxuu uga hadlay marka mucallimku waxaa habboon inuu mararka qaar ardayda oo imtixaano oo masaa'il faa'iide leh ou yidha yaa yaqaan mas'aladaas yaa ka jawaabayo oo kusoo tuuro si loo ogaado qofka yacnii wax garanaayo fahamka dadka si loo kala ogaado qofka fadliga leh ee wax dheeraadka haysto fahamka dheeraadka haysto si loo ogaado loo ammaano dadkuna ay ugu mashquulaan dalabulcilmiga ila intii gara weysayna waa dadaalayaan intii garatayna waxay u tahay tarkiib iyo dhiirigelin arrintaana waxaa u asala xadiidkii bukhaari min xadiidi ibni cumar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi geedaha baadiyaha waxaa jirta geed muminka shabahdo oo muminka u eg markaas marka yaa garanayo dadkii marka waa aamuseen ibnu cumar marka wuxuu yidhi ilaahay dihnigeyga waxuu geliyey aniga inay tahay annahaa shajaru nakli timirta inay tahay ama geedda timirta inay tahay yaan qalbigeyga ayaa soo gashay marka waxaan ka xishooday dadka waaweyn ee meesha fadhiyey marka ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sidii aan anigu u fahmay ayuu u sheegay wuxuu yidhi waa timirta geedka timirta aabbahayaan u sheegay uu yidhi cumar radia allaahu canhu aabbahay cumaraan u sheegay markaasuu yidhi adduunyada oo dhan in lay siiyo waxaa iiga farxad badan inaad maalinkaas sheegi lahayd su-aashaas oo aad ka jawaabi lahayd nacam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu marka imtixaanay oo dadkii asxaabta uu ku soo tuuray mas'alo taa marka waxay caddaynaya marka in mucallimkana uu saas yeelo mararka qaar ayb bukhaarina kitaabulcilmiga wouba baabaystaban macno noocaas oo kale ah faslun waxaa kaloo sheekhu fasalkan uu ku sheegay in haddii darsigu uu dhammeeyo haddii marka su-aasha uu weydiiyo mucallimka oo ardaygu uu gafo ama ay waxsi ka noqdaan inuu inuunan ku adadkaanin uusan ku qayliin ilaa in qaylinta lagu qaylinayo la ogyahay inay maslaxa ka dhalanayso maaha oy ka mid tahay maalan haddii aad ogtahay ardayga lagu qayliyaa ardaygaas hadduu yahay arday markaas dhiifoon oo yacnii boorka iska jafaayo ee dadaalayo hadduu yahay markaas in lagu qayliya waa fiicantao maslaxay u tahay ardayga haddii laakiin ay maslaxa aanay ku jirin inuu iska rifqi inuu ku isticmaalo uu kula dhaqmo saasay tahay marka faslun wa min ahami maa shaykan ugu muhiimsan yu'maru bihi mucallimka la amraayo anlaa yata'adaa waa inuunan ku dhibtoonin uusan dhibsanin minman yaqra'u calayhi qofka isaga ku akrinaayo macnaa qofka isaga wax ka akhrisanayo cidda isaga wax ku akhrinayso oo wax ka akhrisanayso inaanu dhib uusan ka dhibtoonin idaa qara'a hadduu ku akhriyo calaa hayrihi hayrkiisa dushiisa hadduu ku akhriyo yacnii mucallimka waxyaalaha aadka loo faraayo waxaa ka mid a haddii yacnii inuunan dhibsanin qof ardaygiisa ah oo cid kalena wax ka baranayo marka uu arko inuuna arrintaa iyadaa uusan dhibsanin dhib aanu u arkin ayb oo ardayga adiga aad wax u akrinaysaa nin kale wax ka akhrisanayo taas marka inuunan dhibsanin wahaadihi tani marka waxa uu yidhi sheekhu musiibatun musiibo waaye yubtalaa bihaa waxaa lagu imtixaanaa jahalatu lmucallimiina mucallimiinta kuwooda jahalada ah oo jaahiliinta ah liqabaawatihim darteed yacnii damiinnimadooda waxgarasho xumadooda darteed iyo fasaadi niyatihim iyo niyo xumadooda yaa loogu imtixaanaa wa huwa isaguna min addalaa'ili asariixati waxyaabaha yani cadcad ee loo daliishan karo calaa cadami iraadatihim inaynan yanii calaa cadami iraadatihim doonis la-aantooda bitacliimi waxbarista aynan ku doonaynin wajha allaahi tacaala alkariim alle dartiis inaysan waxbarista ka ahayn ayaa loo daliishanaaba haddii dhaqankiis uu sidaas yahay laakiin sheekhu gadaal wuxuu ka sheegi doonaa waa haddii mucallimka kale oo uunan mucallimka kale hadduusan daaciya nin mubtadico daaciya ilaa bidcatihi haddii uunan ahayn w amaa yacnii qof mubtadica oo daaciya ilaa bidcatihi ah oo ardaygiiba aada uga cabsanayso inuu ku saamoobo dabadeedna marka ay halkaas marka diintiisu ay ka xumaato haddii taa laga baqaayo in markaas looga digo way mudan tahay iyada nacam riyaadu saalixiinka hore uga hadlay sheekha xanta mararka ay bannaan tahay iyo wuxuu ku daray jarxiga oo kale iyo tacdiilka la jarxinayo dadka mudan jarxiga mudan in la jarxiyo waa tii uu marka uu yidhi qofku inuu arko oo kale daalib yataradadu ilaa mutafaqihin yataradadu ilaa mubtadicin nin fiqhi rabo diin rabo inuu barto arday ah haddana nin mubtadica maanta dhan ku noqnoqonaayo in looga digo la yidhaha war qofkan diinkaaga ka ilaasho taas waa bannaan tahay iyadoo qasadku uu yahay nasiixo ay tahay qofkaa loo khayr meelaayo ayb ama haddaynan qofkan aanu mubtadic ahayn bidca oo dadka ugu yeera aysan jirin in markaas haddii adiga ou keyrkaa ka akhristo marka haddaad tiraahdid qofkan noocaas oo kalea seed hebel uga akhrisatay hadaad hebel u tagtay waxaad noqotay bis waay adiga waxba kuuma akrinaayo oo kale taasoo kale marka ayuu sheekhu marka u sheegaa waqad qadamnaa waan soo hormarinay can caliyin radia allaahu canhu ayaan ka soo hormarinay aliqlaada adkayn fii daalika arrinkaa la adkeeya iyo ta'kiida adkayn fi taxdiiri minhu arrintaa in laga digo digidda arrintaa laga digayo wa haadaa kanuna idaa kaana almucallimu mucallimka alaakharu kale haddii uu yahay waay ahlan mid ahal u ah nin ahal u ah in wax laga akrista hadduu yahay wax aan ka hadlayno fain kaana faasiqan hadduu yahay ow mubtadican uu yahay ow amase kaiira alhalai uu yahay mid halad badan iyo naxu daalika falyuxadir marka ha uga digo min aliqtiraari bihi in lagu kadsoomo ha uga digo wabilahi towfiiqmarka inaad ka digto marka waa leeda qof marka waxau ka hadlaa laba qof oo qof mucalima oo bidcadii kala garo karo ayuu ka hadlayaan haddii marka qofka kale mucallimka kale ee ardayga uu utegaayo haddii qof bidca ku dhex jiro uu yahay looga cabsanaayo qofkan bidcadiis inuu ku saamoobo in looga digo iyada marka way tahay taasna salafka aaday uga sugnaatay oo iyo culimmadii dambeba oo imaamu dahabi siyar aclaami nubalaaga abulwafaa ibnu caqiil oo taqaanaana kitaabulfunuunna iska leh ee aadna marka u cilmi badnaa oo culimmada xanaabilada ka mid ahaay ibnu caqiilkan alfiyada sharxay ma aha waa tii uu isyidhi rag muctasilo ah ayuu isyidhi wax ka faa'iideyso wuu u tegtegi jiray markaasaa dadkii marka culimmada wakhtigiis ayaa uga digtay waa ku madax adeegay waa ka diiday markii dambena marka imaamu dahabi wuxuu yidhi ilaa uu markii dambe fasaqaa fawaqaca fii xabaa'ilihi muctasiladii dabinadoodii ay qooleen ayuu ku dhacay markii dambe oo isagiibaa markii dambe afkaar muctail muctasiladiiba ku ta'asureen markii dambe taas iyada marka waa jiri jirtay in marka dadka looga digo wixii marka bidcadiisa de bidcooyinka la yaqaano ee usuulul yani usuusha ahlu sunnada khilaafsan usuusha ahlu sunnada ay ku ijmaacsan yihiin waxyaabaha khilaafsan qof markaa dadka ugu yeeraayo in dadka laga celiyo oo iyadoo qasadkuna nusxi ay tahay taas iyada waa bannaan tahay ama wax aan intaas ahayn in dadkii marka hal qof keliya oo meel ku xaraysto ama hal qof meel loogu xareeyo taas iyada marka qasad fiican ma aha baabu aadaabi almutacalim qofka mutacalimka wax baranaya ardayga aadaabtiisa ayuu u baab yahay amaa aadaabuhu aadaabtiisa fii nafsihi oo isaga ku saabsan wa darsihi iyo darsigiisa ku saabsan faka aadaabi lmucalimi mucallimkuu la mid yahay oo ikhlaaskii iyo inuu qalbigiisa nadiif ka yeelo iyo waxyaabahaas oo dhan waqad awdaxnaaha waanan caddaynay wayenbagii waxaa habboon an yudahira inuu ka nadiifiyo qalbahu qalbigiisa min aladnaasi wasaqda waxyaabaha qalbiga ku dhegaya cudurada xunxun ah liyasluxa si uu ugu habboonaado biqabuuli ilcilmi cilmiga aqbalitaankiisa ayb iyo wa xifdihi iyo cilmiga xifdintiisa iyo wastihmaarihi iyo cilmiga kamiro dhalintiisa fafi saxiixayn can rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama ina fi ljasadi mudqa ina fi ljasadi jirka waxaa ku sugan mudqatan cad hiliba idaa saluxat hadday wanaagsanaato saluxa aljasadu kulluhu jirko dhan waa fiicnaanayaa waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbu wa qaaluu culammada waxay dhaheen tadbiibu lqalbi qalbiga daweyntiisa lilcilmi cilmiga loo daaweeyo ka tadbiibi alardi dhulka habeyntiisa iyo daaweyntiisa oo kale waa liziraacati loo daaweeye abuuris iyo yani wax ku beerid oo kuleeya dhulka marka la rabo in wax ay ka baxaan waa la geed qaadaa waxaa loo diyaarinaa dhul yacnii inay inuu wax soo dhaliyo oo dhirtii iyo geedihii ama dalagii inuu soo saaro dhulka loo diyaariyaa mararka qaarkoodna waxaa lagu sameeyaa bacrimin ayaa dhulka lagu sameeyaa waxbaa lagu shubaa si dhulkaas uu aad miraha ugu dhaliyo marka sida dhulka loo diyaariyo waxaa iyadana lamida qalbigiina in loo diyaariyo cilmigaalidaalika arrimahan ibnulqayim aadu uga hadlay kitaabkiisa laraa miftaaxu daari sacaada ayuu uga hadlay juskiisa koowaad marka uu ka hadlaayey arrimaha sababi karo qofka isagoo wax og inuunan ku camal falin cilmigiisa yacnii inuu camalku ka takhallufo cilmiga asbaabta keento markuu ka hadlaayey wuxuu ku bilaabay qalbigaba marka hore inuusan diyaar u ahayn camalkii camalfal inuusan qalbiga marka horeba diyaar aanu u ahayn taas ayuu ka bilaabay oo xadiidkii abuu muusa alashcariyu soo qaatay nabiga calayh salaatu wasalaam uu yidhi roobka ina maala maa bacatani illaahu bihi min alhuda waalcilmi kamahali kayfin asaaba ardaa waxaani alla u ila soo saaray ee cilmiga iyo waxyiga waa roob dhul ku da-ay oo kale dhulkiibaa marka wuxuu yidhi fakaana minha daa'ifatun dayibatun qabilat ilmaaa faambatat ilkala'a waalcushba alkaiir dhulkii waxaa ka mida qayb roobka uu ku da-ay biyihii qaadatay daaq iyo caws soo dhalisay dhulka ka soo dhalisay qaybna waa gawaan biyihii bay ceshatay dadkii ayaa ka waraabsaday xoolihii baa ka waraabeen qayb kalena inamaa hiya qiicaanun laa tumsiku maa'an walaa tunbitu kala'a biyana ma ceshanayso cawsna ma soo dhalinayso dadkana saasoo kale wey marka ummadda quluubtooda sida ay u weelaynayso waxyiga iyo cilmiga hadba sida dhulka u kala duwan yihin ayaguna u kala duwan yihiin quluubta qaar wuxuu yidhi qalbi waxaa jira xajari ah oo dhagax ah kaasoo kale marka de waxaana camal falayo cilmi fiicanna ma qaadanayo marka in qalbigii loo diyaariyaba cilmigii marka oo qalbiga kooba la nadiifiyo oo isaga laga shaqeeyo wayanbagii waxaa habboon an yaqdaca inuu jaro alcalaa'iqa waxyaabaha ku dheggan qalbigiisa ashaakilata ee wax mashquulinayso can kamaali ijtihaadi ka mashquulinaysa dadaalka dhammaystirnaantiisa fi taxsiili cilmiga la xasilsado lagu dadaalo taa marka inuu qalbigu ka jaro waxyaabaha say cilmiga ku kala dhexgeli karo ee shawaaqisha inuu qalbigiisa ka gooyo wayardaa inuu ku waxaa habboon wayanbagii waxaa habboon an yardaa inuu ku raalli noqdo bilyasiiri wax yar oo min alquuti quud ah wax yaroo quud ahna inuu ku qanco wayasbira ou ku sabro calaa dayqi alcayshi nolosha ciriirigeeda ou ku sabro qaala shaaficiyu raximah اllaahu tacaala laa yalu imaamu shaafici wuxuu yidhi laa yatlubu axadun axad ma dalbo haada alcilma cilmigan bilmulki boqortooyo kuma dalbo iyo wacizi nafsi iyo naf yanii aad u naf yacnii aada isu sharfaysa markaas oo iyadu aada u raaxaysanayso fa yuflixa markaa uu liibaano qofkaas oo cilmiga uu ka liibaano yani haddii cizu nafsi ugama jeedo tii qofka mu'minkaa mar walba waa casiize taad ugama jeeda uga jeedaa qof mulki iyo yacnii iyo sharaf dadka ka dhex muuqata rabo oo markaa cilmiga inuu saa ku raadiyo jecel oo ku liibaano ma jiraayo nacam sababtoo ah dadka uga dhexbaxaa hadhow mulki iyo boqortooyo iyo dad iska soocid iyo ayaa gelayso haddee dadka oo iska soocana de meelo badanoo cilmiga lagu darsinaayo inuunan iskala weynaadaa laga yaabaa hadduu mustakbir noqdana cilmigii ma taxsiilsan karo walaakin man dalabahu qofka cilmigan ku dalbo bidulli nafsi naf laylisan wa dayqi alcayshi nolol ciriiriya wa khidmati alculamaa'i loo khidmeeyo aflaxa oo guulaysana wa qaala aydan waxaa kaloo yidhi laa yudraku alcilmu cilmiga laguma gaaro ilaa bisabri cala dulli in dulliga lagu sabra ma ahan si kale cilmiga laguma gaaro oo yacni dhibaatada iyo waxyaabaha adiga aad yacnii dhibaatada kugu ah ama waxaa laga yaabaa qof kaa yar in cilmigii laga helo agtiisa marka waa inaad ku sabri karto inaad wax ka akhrisato si aad cilmigii ugu sharafowda hadhow nacam atay ayd wakiic ibnu jaraax aru'aasi uu yidhi laa yanbulu rajulu ninku qof nabiil oo caaqila oo dhug badan oo cilmi leh ma noqdo xataa yaktuba canman huwa fowqahu wa canman huwa duunahu iyo wacanman huwa miluhu qof ka sareeyo qof ka hooseeyo iyo qof lamida ilaa uu ka qoro ee wax ka barto qofku qof darajo ma gaarayo qof nabiil ma noqonayo taas marka inuu marka ku sabro wa qaala aydan wuxuu yidhi laa yaslixu alabu lcilmi dalabulcilmigii uma habboona ilaa limuflisin qof faqiira maaha oo shucba isagana waxaa laga wariyey man dalaba alxadiida aflasa ay werinayaan khadiibulbaqdaadi iyo keyrkiisa ay werinayaan qofka xadiidka dalbo aflasa yanii adduunyadii hadduu xadiidkii dalbo kuna dhaqmo yanii adduunyadii uma aabayeelayo zaahidow ka noqona sida qaalibka ah badan inkastoo ay jireen dad muxadisiin haddana wax xoolo badan haystay laakiin ayaga laftirkooda markaad fiiriso hantidooda waxay ku bixi jireen dadka ardayda iyo dadka yacni fuqarada iyo iyo allay ugaga dhowaa jireen sida cabdulahi bnu cabdullahi bn almubaarak almarwasi oo kale raximahullah iyo alleyt ibnu sacad iyo haddaad tarjamadooda akhriso waxaad ka helaysaa marka iyo inay culummada ka xiriiriyaan taasay hantidoodaba ku dhammaa jirteen waxayna u badnaayeen culamaa lxadiid dad marka fuqara ah ilaa qaarkood ay maradoodii cimaamadoodii kuwa gaday kuwa kabahoodii gaday oo jiscin ka dhigtay aad ku arkaysa taraajimtooda abu xaatim alraazi oo kale ood arkaysa inuu saddex bilood bad iyo doon u saarnaay oo xoolana ay ka dhammaadeen markii dambena marka laba jeer oo ku sigtay inuu nafta ay ka baxdo gaajo ay nafta uga baxdo laba jeer fii dalab alxadiid ay uga baxday isagoo saw kifaarta iyo meelaha lama degaanada iyo soo u lugeynaya oo u socday hadba nacam marka culamadaas taraajimtooda ayaa marka ay tanu ka daliil u tahay nacam faqiila waxaa la yidhi wala alghina almukafi hino qofkeeda kaafiso cilmi ma lagu dalbi kara miya iyadana uma habboona miya in cilmiga lagu dalbo faqaala wala alghina almukafi hino qofkeeda deeqdo xataa maya uma haboono cilmiga in lagu dalbo wa qaala malik bnu anas raximah اllah laa yablugu axadu qof ma gaaro